kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himil ayaad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogotaan xoogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucaana waxaan idin haynaa markii aan ka hadlayno in shirkad weyn shirkad kaleento brandamkeeda ayadoo isticmaalayso waxay kusoo bilaabatay qarnigii shan iyo tobanaad way jirtay xilligii kacaankii warshadaha midigora yurub siday wadamadaha reer galbeedka ay yidhaahdaan waa xog ku saabsan sida loo adeegsado magacyada shirkadaha qaar ee dunida sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah gaari sida diyaaradaha u duula oo markii ugu horreysay la tijaabiyey covid nteen oo sababi kara khasaaraha in ka badan afar trilyan oo dollar oo ka imaanayay dalxiiska dowladda libnaan oo meel maraysay lacago lagu taageerayo qoysaska la daaradhacaya dhaqaalo xumida iyo shaqa la-aanta ka jirta dalka sacuudi carabiya oo hoosu dhacday qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijku waxaan ahay maxamed xasan ibraahim yaraba uu farsamahaniye kusoo dhowaada mar kale barnaamijka bandhiga dhaqaalaha hagaag adeegsiga magacyada shirkadaha qaar waxa ay soo jireen in muddaba iyadoo ay jiraan shirkado caan ah oo magacyadooda ku baahay dunida iyagoo aan xarun rasmi ah ka hirgelin waddamadaasi qaar tusaalaha ugu weyn waxa uu yahay shirkadda cabitaanka ee coca cola haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa barnaamijka sida ay ku soo bilaabatay isticmaalka magacyada shirkadaha maxay tahay saameynta aan la mahdin ee ka dhalan karta shirkaduhu magacooda la adeegsanayo ahmiyad sidee ah ayaa ugu jirta weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijka toddobaadkan waxaa marti waa xuseen barow oo bartay cilmiga dhaqaalaha horta marka hore ganacsi markii laga hadlaa waa juhdi ama effort ay sameeyeen individual shakhsiyaad kaasoo hadafka ugu weyn uu yahay inay soo saaraan service ay qabtaan ama goodis ayagoo muhiimadda ugu weyn ay tahay in faa'iido la gaaro ama ahdaafta caadigaa loogu talagalay qofka in brofit uu ka hela meeshaas marka markii aan ka hadlayno in shirkad weyn shirkad kaleento ay maxaa ku yidhahdaa brandamkeeda ayadoo isticmaalayso qaabkay doontaba u isticmaashay ay wax iibiso ama sidoo kaleeto ay ka sabood garaynayso waxyaabaha loo yaqaano productiska ama branded and products aa la yidhaahdaa waxay kusoo bilaabatay qarnigii shan iyo tobanaad way jirtay laakiin xilliga ugu waaweynaa juhdiga uu badanna uu ahaa kuwa ugu badan ay isticmaali jireen uu aada u soo ifbacay waxay ahayd xilligii loo yaqaano industrial fruition xilligii kacaankii warshadaha midigora yurub siday wadamadaha reer galbeedka ay yidhaahdaan oo ah kun sideed boqol ilaa kun toddoba boqol qarnigii sagaali tobanaad sideed tobanaad meelahaas aadaa loo isticmaali jiray waqtaas ayada ah xilligaasayna xilliga ugu horreysay runtii soo bilowdeen in shirkad caan ah magaceeda la isticmaalo shirkad kaleento oo yar camal ay isticmaali karto ayadoo ahdaaftii ugu waaweyn ay tahay in labadaas shirkadood barlugtiskooda waxyaaba iska shabihi karaan ama si guud ahaaneed magaceedabay awood u siinaysa ama akses u yeelanaysa inay isticmaasho waa tahay maxay asalkoo muhiim u tahay in magaca shirkad kaa weyn xagga wax soo saarka iyo sumcadda suuqaba aada magaceeda isticmaasho aada iyo aad waa su-aal muhiima runtii meesha ku jirto marka laga hadlayo in shirkad ka weyn shirkadaado aad magaceeda ku shaqaysid ama aada wadaagtid wax badan ay kaa saboodgarayso dhankay doontaba ahaatee faa-iidooyin badanaa runtii ku jirto shirkaddan yaroo soo koraysa marka laga hadlaayo haddii ay ahaaleed xagga suuqa oo marketka sidaa ogsoonahay tartan badanaa ka jiro xagga kastamariska caadiga ah oo adeegaada inay ku kalsoonaadaan haddii ahaaleed xagga magacaada haddii ahaaleed waxyaabahaas oo idil aada iyo aada micnaha waxay muhiimad weyn uga tahay tusaale ahaan shirkad cusub oo hadeertan suuq soo gashay markii aad tahay iyo shirkad hore u jirtay ama haddii kaleenta shirkad hore u jirtay magaceeda isticmaalaysa aad tahay way kala duwantaha runtii dadka baniaadamkana wax ay yaqaanaan inta badan aada u isticmaalaan in intay waxay kasoo wareegtaan meel kale intay u wareegtaan ama ay hore ka isticmaalaan wax fudud maaha qofka ganacsigiisa markaa soo koraa ama suuqa soo galaa aada u saboodgaraynaysaa waa wax wadankeena ka jiro laga isticmaalo iyo meelo badan oo adduunka aada loo isticmaalaa in shirkad weyn shirkad kaleento oo yaroo hadeertaan suuqa soo galaysa magaceeda isticmaasho faa-iidooyin badanaan ugu jirto kole shirkadaas jirsta marka laga hadla haddii kastamar la heli kara ay tahay haddii dhanka suuqa ay tahay haddii caanimo iyo maxaa ku yirahda tartan ahaan awoodeeda la yiraahdo faa-iidooyin badan oo aada iyo aada u badanaa ugu jirto runtii oo aan hal iyo laba lagu soo koobi karin sharikaadkaas ee magacyadooda la adeegsado kuwee ugu caansan
marka laga hadlaa kole waa jiraan shirkado badan oo magacyadoo la isticmaalo adduunka xanka ah tusaaleahaan waxaa usoo qaadan karnaa shirkada cocacollo aadaa micnaha magaceeda loo isticmaalaa in shirkado kala duwan isticmaalaan adduunka tusaale ahaan hadda cocacollo marka laga hadla xarunteeda weyn oo meesha ka shaqeyso ugu weyn xarunteeda waa atlanta georgia u s a mareykanka boqol iyo kooyo kooyo toban wadan ee waxay ku leedahay xafiisya micnaha boqol kooyo tobankaas waxaa waaye kuwo badan oo magacyada isticmaalaa jiro oo maxaa ku rahdaa isheeg kuwo badan oo isticmaalo ah jiro magacyadeeda oo ku shaqeysta shirkada ah maxaa ku irahdaa isheeg muhiimad weynayna u tahay shirkadahaas marka laga hadlaa kuwo magacyada siisa sbrida faantada dasaan biyaha laha waxyaaba badan jiro wadankeena xataa cocacola way ku leedahay saala socotid shirkado badan ay ka caawisaana jiro products branding marka laga hadlaa oo yiraahda adeegan sidaan sidaan waayo cocacola aa wado productskeeda ama brand namekeeda isticmaalahayna waxaas waxay aad iyo aad kaaga caawinaysaa micnaha in horey inaa customer ka heshid dadka inay kugu qanacsanaadaan cocacola marka laga hadlaa waa waxaan dhaweyn waaye maxaa ku yirahdaa isheeg in sanadka u dambeeya bilyan isii faa'iday soddon iyo saddex bilyan wax ka badan ee faa'iday marka maxaa ku yirahdaa isheeg in lagu kalsoonaado cocacola iyo shirkadaada cusub hadda irtaan suuqa soo galaysa way kala duwan tahay aadayna u caawinaysaa marka laga hadlaa dhankaas macaamiisha xaggeeda ah oo aadayna kugu fudaanaysaa runtii in shirkadaas magaceed markaa isticmaalaysa waxyaaba badan oo access a yeelaysa
waa tahay marka maxaa laga filan karaa dhinaca gacanta labaad marka ay timaado wax soo saarka way dhici kartaa in ruqsadda laga laabto shirkadii la siiyo oo yareed in maxaa ku yirahdaa isheeg faa'iidadii guud oo meesha lagu xisaabtamay aysan soo saari karin in magacii qaabkii saxda aysan u isticmaali karin in haddii shirkad magacaadana dhinac ka isticmaalaysa ay sameynaysa waxyaaba feeg ah ama customarka xataa qanci waayo director impact waxay saameyn ku yeelanaysaa shirkadaada weyn marka waa laga laabtaa wayna dhacdaa in shirkadda maxaa ku yirahdaa ii sheeg markii qaab kaleenta ku tagrifal iyo noocyo kaleenta imaadaan in ruqsadii la yiraahdo niyo annaga nama mateli kartaan suuqani marketkana ha naga ceebeynaha customarskana ha nagu dirnaha marka meel kaleenta ka raagto meel kale ka raagsada oo bilaa towfiiq in la yiraahdo meesha ayada ahna maxaa ku yirahdaa sheeg ruqsadda ayada laga laabto maxaa ku yirahdaa sheeg waa waxayna shirkadaha yaryarka oo hadeertan soo korihaya ama shirkadaha waaweyn in la wadaagaan rabaan ay aada iskaga fiiriyaan kuna dadaalaan runtii maxaa yeeley xilli walba inta korjoogteen iyo isla xisaabtan iyo maxaa ku yirahda meelay wax u maraan iyo waa la ogyahay oo waan lala socdaa marka aadayna iskaga ilaaliyaan runtii marmarna way dhacdaa runtii in sidaas camal ruqsadda lagala laabto qancilaantaana keenaysa runtii iyo in qaabka wax loo wada shirkadii weyneed ay ku qanci wayso ma jiraan mararka qaar in ruqsadda ay kaala laabato maxaase loo sababeyn karaa su-aashan waxay leedahay tii horeento waa saameyn ku yeelanaysaa kolley haddii magaceeda qaab kaleento ama si aan sax ahayn loo isticmaalo ama ficil nooc kaleento uu ka dhaco saameyn ku yeelanaysaa faa'iidada haday ahaladi magaceeda haday taabo marka inay aada iskaga ilaaliyaan xilli walba juhdig waxay u sameynaan oo maxaa ku yirahdaa xilli walba meesha wax u maran u ogaanayin taasa ugu weyn marka saameyn way ku yeelan kartaa kolley meel ka dhac ku ah oo in maxaa ku yirahdaa isheeg magaceedii intii meel public ah ama qaab kaleento business ahaan ama black market waxaa loo yaqaan wax saas camal lagu sameeyo shirkadiina la ogyahay in shirkadaas weyn ay qayb ka tahay kolley waa saameyn xoogana ku yeelan kartaa haddii dhan sharci tahayna waa wax lala tiigsan karo oo hadhow problems keeni karta shirkadan haddii mar dhan sharci ahaan laga soo galo ama maxaa ku yirahdaa legally wax lagu qabsado waa faa'iidadeeda sanad hadday tahay haddii kuwatar ahaan lahayd ba saameyn xoogan oo dhan negative ay ku yeelanaysaa marka aadayna muhiim u tahay kolley in mar walibana aada ugu taxdiraan shirkadaha yaryarka ah oo doonihaayo inay maxaa ku yirahdaa shirkad waaweyn magacooda ku shaqaystaan mar walibana labadooda faa'iido maa shirkad yar hadday tahay iyo tii weyn hadday tahay labadaba haddii dabcan meel ku dhac shirkadda lagu sameeyo heshiiska sidee ayuu u saameyn karaa
aada iyo aad aada iyo aad maxamed wasax waaye waa ku yeelataa kolley dadka caanka ee adduunka waa soomaalidan aada u respect garayn mooge laakiin adduunka qofka caanka hadduu actor yahay haddii uu ciyaaryahan yahay haddii qaab kale uu yahayba qof hal abuuro saroo la ogyahay saameyn xoogana ku leh dad waxaa jiraba director qofkaas wixii uu sameeyey kolley waa maxaa ku yirahdaa ii sheeg ficiliyan caadi u qaadana marka sheeko hadda ka horraacda waxaa jirto ninka la yiri jiray ciyaaryahankii ahaay real argentin maradona inuu sameeyey nin maxaa ku yirahdaa ii sheeg magaalada napoli ku gadaa jalato jalaatinta u tagay uun kasoo gatay waa jalaatada caadiga magaalada waxay kaga duwan tahay male dadkii afayl u galay ninkii xitaa heer businesskiisa wuxuu gaaray maxaa ku yirahdaa ii sheeg waxaan macquulgal ahayn laga helay xilli horeyna ahayd koley marka dadka caanka saameyn xooganay ku leeyihiin had tusaale ahaan dhanka sportskan inaan aad ugu laalaabto ma rabo maadaama dhalinyarana iska ahay koley markaa deertaan yuurihii hadda socdo ilaa deerna socdaa filaa ronaldo unbaa waxaa sameeyey hal mar cocacola in caagadeed intuu iska qaaday oo dhulka dhigay taasaa waxaa saameyn ku yeelatay faa'iidadii ilaa afar milyan saddex milyan iyo wax la jir inay khasaartay edminas waxaa halkaas ka ogaanaysaa dadka caanka ah ama marka xaysi dhan kalentana faa'iidadooda way leeyihiinoo bositifkoodana haddii xaysiinay ku sameyn in market badan dad badana kastamara ku heshid haddii dhan kalenta kaaga soo horjeestaan in ayada naftirkeeda aad qaab negative ahaani kuusoo wajahda haddii magacaada haalad iyo haddii maxaa ku yirahda faa'iidadaada guud haaladba labadaba ha ha ha way dhici kartaa in shirkado waxaa jiro intay saxadda gaaraan haddana soo kabasho sameeya waxaa asliin la isku dhaafa waxaa waaye juhdiga dadaalka ay sameynaan shirkada dadka iskale ama sheerka ku ah asliyan company markii ama shirkad laga hadlaaba wax asalka waxawaaye marketing waxaa loo yaqaano in boombooni badan iyo xaysiimo badan iyo meel walba la ogeysiiyo shirkadahan isku mid maaha kuwa multinational noqday oo intay ka gudbeen wadankii dibadda tagaa jiro iyo kuwa waxaa jira weli meesha lagu bilaabo ama ku burburay ama maxaa ku yirahdaa ii sheeg meeshoodii joogo wax isbedelay saas inaysan jirin laakiin asalka waxaa waxaa waaye juhdiga iyo dadaalka la sameynaa qofka business kale ama dadka sheeriska ku ah aqoonta ay kusoo kordhinaan baahida markaas jirta ay keenaan haddii dhinac kaleenta balan aawaysid balan biyaa la samaystaa in businesska istaraatiijooyinkiisa qorshihiisa uu degsan yahay kaas asigana lagu dhaqmo mar walba intana wax allaale wixii abdheyda ama cusub oo new products ah lagu soo daro customarkana waxay aada u jeceliin kolley in maxaa ku yirahdaa ii sheeg productska cusub hadday tahay qofkan qof suuqa la soco karo hebel suuqa ka baxa markii lee ama kamin hebel suuqa ka baxa markii lee waxa waaye hal meelu ku dhagayaa micnaha lama socdo marketka wixii ka jiro fursadaha markaas bannaan jaanis ka jiri karo ma rabo inuu horumariyo shirkadiisa ama waxay brodhutska caan ku ahayd haddii maxaa ku yirahdaa isheeg wax soo saarkaada uu wuxuu ahaay cabitaano yahay haddii dhar ay tahay haddii mar walba in aad samey kartid maxaa ku yirahdaa isheeg brodhuktiga aa haysid aada horumarin ku samey kartid naqshadihii u dambeeyey sida ay tahay baahida kastamarka kastamarka mar walba intuu ku imaado wax ku weydiiyaa laga yaabaa that time aadan noodgaraynin kambanigaada inuu musallafo ama uu khasaaro oo marketka ka baxay u dhowdaa kandariskaadan uu ahay idmeynes waxaa waa juhdi badan in lagu sameeyo oo maxaa ku yirahdaa sheeg dadka sheeriska ama dadka shakhsiyaadka oo iskale ay sameeyaan wax walbeenta iyo wax iska bedelaya adduunkan globalisation noqday china hadda maanta wuxuu yaallo soomaaliyana way yaalin micnaha in la sameeyo maxaa ku yirahdaa sheeg updating xil walbeentan technologiyada iyo wax isbedela iyo wax walbeenta lala socdo aaday muhiim u tahay shirkadaha waana laga soo kaba karaa wax maxaa ku yirahdaa intii la musallafo laga soo laaban kara waaye kambaniyo badan hore uga soo laabtan way jiraan runtii in intii khasaareen isaadaata markii iyo waqti u dhow bay kasoo laabteen hadeertaan caadaa mari haayo marka aadaa umahadsantaha kolley waa su-aalo muhiim ah inta ay weydiisan waa kaaga mahad celinaa adiga iyo raadiyowgaba aadaa umahadsantihiin door wanaagsan
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himil boqollabahibicshanmegahartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhowaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka gaari sida diyaaradaha u duula ayaa markii ugu horreysay la tijaabiyey gaarigan oo duula ayaa dhammaystiray tijaabo qaadatay soddon iyo shan daqiiqo oo u kala gooshayay garoomada caalamiga ah ee nitra iyo bastalefa ee dalka slofakiya gaariga oo ku shaqeynaya shidaal iyo korontada ayaa waxaa saaran matoor ay samaysay shirkadda gaadiidka ee b m w stephen klein oo ah maskaxda ka dambeysa gaarigan duula ayaa sheegay in ilaa kun kilomitir uu hawada u sarageli karo gaarigan waxa uu sidoo kale hawada ku jiray muddo afartan saacadood ah gaarigan ayaa qaadanaya muddo laba daqiiqi shan iyo toban ilbiriqsi xilliga uu isku bedelayo diyaaradda oo uu duulay rabo covid nteen ayaa sababi karaa in ka badan afar tilyan oo dollar oo ka imaanaya dalxiiska saamaynta dhaqaale ee ka imaanaya dalxiiska faraha badan tani markii uu cudurkii markii uu cudurka faafay sanadkii hore waxay kor u dhaafi kartaa afar tilyan oo dollar waa warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay warbixinta wadajirka ah ee ay soo saareen hay-adda u qaabilsan dalxiiska u n-ka iyo shirka ganacsiga iyo horumarinta ee la sii daayay arbacadii ayaa lagu ogaaday in talaal la-aanta baahsan ee ka jirta dalalka soo koraya ay horseedi karto khasaare dhaqaale oo sii kordhaya dalxiisku waa halboole malaayiin ruux waa lama huraan in la helo talaal si loo ilaaliyo bulshada loona taageero dib u bilaabidda dalxiiska taasi oo horseedaysa dib u soo kabashada shaqooyinka iyo soo saarista ilaah aadka looga baahan yahay ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xogayaha guud ee ururka dalxiiska adduunka wuxuu xusay in dalal badan oo soo koraya ay aad ugu tiirsan yihiin dalxiiska caalamiga ah faafidda cudurka faafa ee koronavirus ayaa keenay in safarka diyaaradaha caalamiga ah uu hakada ku yimaado in badan oo sannadkii hore ah maadaama dalal badan ay diideen in safarada aan muhiimka ahayn la safro taasi waxay keentay in la waayo dhaqaale dhan laba dhibic afar trilyan oo dollar oo ka imaanaya dalxiiska iyo qeybaha la xidhiira sanadkii lasoo dhaafay waxayna warbixinta ka dhigtay in khasaare la mid ah ay dhici karto sanadkan haddii aan la helin talaal dhammaystiran oo covid ah dowladda libnaan ayaa meel marisay lacaga lagu taageerayo qoysaska la daaladhacaya dhaqaale xumida baarlamaanka lubnaan ayaa arbacadii ansixiyey lacagaha kaashka ah ee la siinayo qoysaska ku dhibaataysan xagga dhaqaalaha tallaabadaas oo sanadkii ku kici doonta milyan oo dollar qoys kasta oo u qalma barnaamijka waxaa la siin doonaa ku dhowaad dollar bishiiba ilow ku dhow dowladda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters waddanka bariga dhexe wuxuu ku jiraa xiisad dhaqaale oo aad u sii kordhaysa taasi oo inka badan kalbar dadkeeda gelisay saboolnimo islamarkaana u horseeday qoysaska inay la tacaalaan bixinta alaabaha asaasiga ah lacagta lubnaan ayaa hoos u dhacday boqolkiiba qiimaheeda tan iyo bishii oktoobar nijabjab iyo sidoo kale ee banaanbaxyo ayaa weli ka jira waddooyinka iyadoo mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladda ay ka socdaan dalka dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in dowladda ay ku fashilantay inay bixiso xal maaliyadeed oo lagu kalsoonaan karo islamarkaana lagu kasban karo balaayiin dollar oo gargaar caalami ah bangiga adduunka ayaa ka digay horaantii bishan in dhibaatada dhaqaale ee lubnaan ay ka mid noqon karto mid ka mid ah saddexda saameyn dhaqaale ee dunida ka dhacday boqol iyo kontonkii sano ee lasoo dhaafay shaqla-aanta ka jirta dalka sacuudiga ayaa hoos u dhacday shaqla-aanta ka jirta sacuudi carabiya ayaa hoos ugu dhacday heerkii ugu hooseeyey ku dhowaada shan sano saddexdii bil ee ugu horreysay sanadkan maadaama dhaqaaluhu bilaabay in uu ka soo kabto cudurka faafa ee covid haweenkuna waxay ku soo biireen dadka shaqeeya heerka shaqa la-aanta ayaa hoos ugu dhacday kooiy toban dhibic toddoba boqolkiiba saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan halka markii hore uu ahaa labaiyo toban dhibic lix boqolkiiba dhammaadka sanadkii tegay labada kun iyo labaatan sida ay sheegeen hay-adda guud ee tirakoobka bilowga sanadka labada kun iyo labaatan qiyaasta waxay ahayd kooiy toban dhibic siddeed boqolkiiba iyadoo markaasi ay yarayd khatarta covid nteen tani ayaa noqonaysa dadaalkii ugu wacnaa ee lagu yareynayo heerka shaqa la-aanta dalka sacuudiga tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii markaasi uu ahaa kow iyo toban dhibic lix boqolkiiba halka hadda uu yahay kow iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idilana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan intaanu ku wada kulmi doonno barnaamijkana kaana xiga sidaasi nabadgelyo